dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay dood ku aadan arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeeda geeska afrika sida khilaafka soomaaliya iyo kenya wadahadaladii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan waxqabadka igaad iyo doorka jabuuti ee arrimaha gobolka waxaa jabuuti kasoo diyaariyey wariyaha v o a ramadaan muuse
waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqiidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a dooda jimcaha ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska afrika gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya somalilan iyo soomaaliya wadahadaladoodii meesha ay ku dambeeyeen iyo booqashooyinka somalilan ee degmada doorka jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka sida dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somalilan heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee igad iyo shirmadaxeedkii sideed iyo soddonaad ee madaxweyne iyo ra-iisul wasaarayaasha igad ee horaantii toddobaadkan lagu qabtay jabuuti dooda waxaa igala qaybgelaya ambasader dor ismaaciil wacays oo ah ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan dalka koonfurta suudaan oo khadka kaga jira magaalada baarliin ee xarunta dalka jarmalka aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baadhista isagoo ku sugan jabuuti iyo mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan mustafe shanle oo ah madaxa sare ee kuliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda jabuuti isagoo jooga magaalada jabuuti inkastoo aan la saadaalin karayn xaaladaha nabadgelyada iyo xasiloonnida geeska afrika haddana madaxda dalalka igad waxay ku guda jiraan dadaal ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan khilaafyada iyo colaadaha gobolka haddaba inagoo kusii soconayna inta uu leegyahay waxqabadka igad khilaafka soomaaliya iyo kenya ma yahay mid ay igad xallin karto waxaan ku horraysiinayaa jawaabta dor ismaaciil wacays horta dhibaatada ka dhaxaysa laba wadan oo jaara wax u gaara maaha gobolkeenna guud ahaan haddaan gobolka ka eegno waad ognahay in waddanka jeer ee jabuuti iyo lase eriteria ay dhibaato dhex taal ethoobiya iyo eriteriyana way dhex taali jirtay sidaasoo kale ethoobiya iyo lase suudaan soomaaliya iyo kenya marka horta waxaas waa waxyaalo caadiya oo adduunka meel kastiba ka dhaca maamul goboleedka igaad sidaan ognahay shaqadiisu waa tu ballaadhan oo ka jawaabaysa xasiloonnida iyo nabadda gobolka wada xidhiirhka iyo iskutagga iyo isdhexgalka gobolka iyo saasoo kale horumarka dhaqaale ee gobolka haddii la eego waxa weeyaan maamul goboleedka igaal mid xallin karta dhibaatada dhex taagan labada wadan ee walaalaha ah ee jaarka ah kenya iyo soomaaliya waxayse u baahan tahay waxa weeyaan inay labadaas wadani ay iyagu ay raalli ka noqdaan inay maamul goboleedku arrimahooga ay soo dhexgalaan ay xaliyaan waa marka koowaad midda labaad iminka waxaan ognahay in arinta soomaaliya iyo leyse kenya ka dhexaysa ay taalaba maxkamadda caalamka ee adduunka ay hormood ay ka tahay jimciyadda qurumaha sidaa daraaddeed igaad arintaas ay jimciyadda qurumuhu gacanta ku hayso in ay farageliso maahin waayo waxaa saddexda saddexda darajadood inaan xusnaa waxa weeyaan marka koowaad in arinta laga galo dhinaca gobolka oo marka ay igaad noqon lahayd tii qaaradda oo ahayd hay-adda african unionka ama midooda africa iyo dee qeybtii saddexaad oo ah jimciyadda qurumaha marka iminka halkaasare ayay taagan tahay maadaama ay halkaa ay taagan tahay saddexdaas level en soo sheegay waxay ku qasban yihiin mid kastiba inay takalete kokay hawsha ku jirta uga hadho laakiin waxala waxay la qaban karaysa ay ku taageeri karaysana ay ku taageerto aadan cumar sideed u aragtaa fashilka wax laga sugay wax weyn baa laga sugayey haddana markii la arkay communikeygii ka soo baxay waxaa dadka wax niyadjab baa ku dhacay niyadjab baa ku dhacay dadkii arrimaha daleynayay la socday waayo waxa weeye communikeygaas marnaana muu hadal qaadin colaada ka dhexaysa labada wadan ee ahayd hadafkii dhanaayee layskugu yimidee ee shirkan degdega loo qaban qaabiy waxyaaba kalaa lagaga dhexalay dowladda kenyana way ka yara cabajiidaysay bilowgii madaxweynuhu inuu yimaado kasoo qayb galo waa waba lasoo riixay baa lalahaa kenyaata inuu shirka kasoo qayb galo taasna waxay kutusaysaa maad aragtay in jawi lagu wada hadlo oo oo oo diyaar loo yahay inuu jirin communikeyga waxaa lagu dhex qori lahaa wixii laysku raacay badda hadii waxba laysku raacin wax lagu dhex qoraba waxaan u malayn in la waayey oo lagama dhex sheekayn karayo dee wax communikey caynkaas uu kala aanaa inuu khilaaf meesha taagan yahay waxba maadaama aan laysku raacin waxbaba dee laguma soo dhex qorin ta ugu dambaysa waxa weye communikeygu wuxuu caddaynayaa dowrka dee iigaadku ay dee madaxda geeska africa ay ugu talagaleen inay ciyaarto inay de iyadu awood lahayn awooday iyagu de siiyaan maahine madaxdaas ay siiyaan maahine laakiin ay tahay meel ay maad aragtay maxay hahdeen ku wada kulmi karaan madaxdu ay ku sheekaysan karaan ay wax isku weydaarsan karaan waa madal layskugu iman karayo oo intaas waa dee door wanaagsan bedel haddii maad aragtay maxay hahdeen dhinac laga eego wadahadalku hadduu jirin meel lagu wada hadla haddii jirin khilaafaadkiiyo dhibtu inay sii weynaataa dhici karaysa haddaba waxaa la hadal hayaa in maad aragtay maxay ahaydeen commission ay waxaysay soo raadinaya macluumaad soo raadinaya iigaadku ee ah isku soo dhoweynta ama fahanka bal ugu horeyn fahanka khilaafka ka dhexeeya labada wadan iyo xaaladdu siday tahay xuduudda labada wadan u dhexaysa markaas waxa weeye maad aragtay maxay ahaydeen taas waxa weeye waa wax waa point positive oo maad aragtay maxay ahaydeen la qoran karayo waanagana dee taana wixii ka soo baxa haddana dad ilo qaarkood waxay sheegayeen in xidhiirkii ama aragtidii midaysanayd ay ka lahaayeen etoobiya iyo kenya ay ka lahaayeen soomaaliya inay aada isku bedeshay oo khilaafka maad aragtay maxay ahaydeen ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya uu etoobiya dee dhexdhexaadin dhexdhexaad aan loo arkayn oo ayba dee maaragtay maxay ahaydeen siyaasaddeedii ay bedeshay iyo inay deina kenyana ay kenyana maadaama kenya kusii joogto te tii hore ay dee isku isku afgarteen inay maadaragtay maxay ahaydeen soomaaliya kula dhaqmaan wixii taas isbeddelkaa ka yimidayna in maadaragtay khilaafaadka maadaragtay wax kusii ziyaadiyey iyo maaratay in wax laisku raaco marka waxa weeye maadaragtay maxay ahaydeen igaadku doorar wanaagsan way ciyaartaa oo meelo kale ku ciyaartaa laakiin waxa maanta dee haddii dee laga hadlo karaasiisyada ka dhexdhacaya wadan dhexdiisa amaa ka dhacaan ama laba wadan ha u dhexeeyaan in ay capacitigii ay lahayn tay siiyaan maahina maad aragtay maxay ahaydeen madaxda ka mid a oo maad aragtay maxay ahaydeen loo baahan yahay waxaan u malaynay dee reformigii laga hadlayay igaadka in la reformi gareeyo oo oo lagu maaragtay maxay ahaydeen lagu adaabta gareeyo maad aragtay waxyaabaha ka taagan maantahaan iyo waxyaabaha maadaragta ka taagan dee wadanada mambarka ka ah iyo in aada lagu sii riixo dhanka maaragta arrimaha businesskii iyo dhaqaale ee iyo maarata maxay wadanada promotion wadanada ka dhexeeya geeska afrika inay waxaysa promotion mustafa cumar maxamuud bal ka waran khilaafka soomaaliya iyo kenya igad maxallin kartaa bilowgii igad asalkeygii waxaa loo aas-aasabay ahayd horumarinta gobolka horumarinta gobolkana waxaa ku hoos jirtay bay ahayd xasilinta iyo nabadgelyada geeskan ama gobolka yaa u muhiim ahayd markii la aas-aasay ma waxaa laga dhaqaaqa bay ahayd horta bilowgii la dagaalanka abaaraha afariyo toddobaatankii iyo afariyo siddeetankii abaarihii dhacay awgeed iyaa la aasaasay kun sagaal boqol iyo lixiyo siddeetankii igaad si ay uga hortagto la dagaalanka abaaraha iyo nabadgelyada iyo ammaanka geeska africa iyo horumarikeeda taas baa keentay inay dadaal badan samayso igaad igaad way xallin karaysaa soomaaliya arinteeda iyo kenya taasna waxay ku tusaysaa waxa qaadatay gogosha jamhuuriyadda jabuuti madaxweyneheyga ismaaciil cumar geelle waxayna ku dadaashay inay u furto ama xaggan laysugu yimaado jabuuti markay labaatan ahayd bishu tiina waa la galay hawshii oo waad arkaysaa soomaaliya markii xaggan laysugu yimid waxay keentay xoog badan oo xog fara badan bay keentay oy soo hordhigtay shirka xogtaa fara badan oo ahayd ay kenya kaga cabinaysay arinteedii si waxaa loo gudagalay gooniya waa lala wada hadlay kenya soomaaliyana si degdega loogu weydiistay inay xidhiirkii soo celiso ayna ka shaqeeyso labada wadan kenya waxay codsatay inay isku noqoto ay wixii ay tabanayso ama wixii fakta ama dhibaatihii jirta waxay ka qaban doonta sida ugu degdeg badan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska afrika baryahan dambe dadku waxay isku dayaan inay wax badan ka fahmaan qaabka wadamada gobolku ay isu waafajin karaan xidhiirka kala dhexeeya somalilan oo isu aragta jamhuuriyad ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale iyo soomaaliya oo u aragta somalilan gobol ka mida dalka soomaaliya waxaan ku horeynayaa aadan cumar horta waxaan u malayn inay adkaanayso inay ku adkaanayso wadanada rejinku inay iyaga dhexdoodu horta ay gaadhaan bal mowqif midaysan oo sidii laiskugu soo dhoweyn lahaa soomaaliya iyo somalilan wadan kasti oo iigaad ka mid ah ama daris lahaa soomaaliya iyo somalilan wuxuu wuxuu maad aragtay leeyahay position gaara oo mid ku taageerayo ama midka kale uu ku taageerayo xasba maad aragtay maxay ahaydeen hadba siday tahay maad aragtay maxay ahaydeen xaaladiisu siyaasadeed ee daakhiliga hadba siday tahay siyaasadda maxay ahaydeen soomaaliya ay tahay iyo waxyaabahan kale maad aragtay maxay ahaydeen region ka dhacay markaas iyaguba mowqif taagan waddan kale arrimaha maaragtay maxay ahaydeen soomaaliya iyo somaliland ma jiro nin walba waddan kastiba wuxuu raadsanaya horta ugu horeyn wuxuu raadsanayaa wixii danihiisa gaarka ah iyo inuu wixii arqaladaha ka dhexeeya labada wadan raalli haw ka dhexeeya soomaaliya iyo somalilan inuu nin walba ka faa'iidaysto ayuu isku dayaya talabaad waxa weeye maanta marxaladdan aan marayno waxaad moodaa in ay u tahay tu danaha muqdisho u janjeedha oo aragtideedu maad aragtay maxay ahaydeen ku hir inay dee inay dee teedu nacamdee in teeda halka hore lasoo mariyo taa somalilandna dib loo yardhigo ay marxaladdu maanta ay marka la eego positionka maraykanka marka la eego etoobiya marka la eego ama wadano kaleo rejinka marka la eegaba waxaad moodaa in la leeyahay somaliland teedii dib loo yardhigayo dhinacan maad aragtay maxay ahaydeen muqdisho loo yar booda batay dee dowladduna dee way iska awoodeysato maaragtay dowladdan waxa shaqagash muqdishona way awoodeysatay sidii hore itaalkaygu aada u daciifka ahaa way dhaantaa inkastoo jalanjyo badan weli ay horyaaleen dhinaca kalena waxaad moodaa in somalilan baryahan dambe sanadadan dambe inay yadna sii xoojisay dadaalkaygii ahaa inay maad aragtay maxay ahaydeen ku gaadho hadafkeyga oo maad aragtay maxay ahaydeen ay de halka hore ay soo mariso marka labadii dhinacba waxaad moodaa in si dee wada hadalda la yar ha dhacdhacaano meel yar ha lagu kulmee haddana waxaad moodaa maad aragtay in lasii kala in lasii in lasii kala lasii kala fogaanayo markaas waxa weye wadanada jaarku inay wax ka qaban karayaan arinta ka dhex taagan soomaaliya somalilan uma malay wax weyn inay ka qaban karayaan laakiin waxay waxayn karayaan in ay ku dadaalaan si ay xaaladdu u sii xumaan iyo maaragtay maxay ahaydeen laysku dayi lahaa sidii maaragtay loogu hortegi lahaa wax khilaaf weyn uu ka yimaado oo maaragtay maxay ahaydeen qallaasa geliya nabadda
mustafe cumar maxamuud sideed u aragta adigu horta mid baa dogsoon oo dowladahan igaadka ka wada kooban nina si cad mu odhan somaliland waan aqoonsannahay oo wax hadda cad oo ka go-an oo igaad ka go-an oo ay idhaaheen somaliland waan aqoonsannahay ma jirto laakiin mid baa jirto oo ah somaliland waxaa ka jira nidaam dawliya kulliba soddonkii sannadood ay burburnayd somaliland waxaa ka jiray ama ay yegleeshay nidaam dawliya iyo nidaam kala dambeyn hay-adihii dawligoo dhan baa shaqeeya marka kulliba somaliland iyadu way doonaysaa in loo aqoonsado laakiin hadda wax cad oo ama ay sheegto dowladahaasi ay jiraan laakiin nidaam dawliya mar hadduu ku jiro dee aynaa tahay geeskii igaad inay wax ka qabato horumarinta geeska kulliba ina lala kulmaa wax dhibaato oo lanu arkaa ma jirto ambasader dor ismaaciil wacays maxaa lays odhan karaa wadamada gobolku sidee ayay isku waafajin karaan labadaasi aragti aadka u kala fog waa hubaal maanta sidaan ognahay soomaaliya waa dowlad qaran soo ahaan jirtay laakiin markii xukuumaddii ay siyaad barre ay dhacday burburtay oo ay kamid ay tahay wadanada lagu tilmaamo failed states iminka tobankan sane ee u dambeysa way soo kabatay khaas ahaan dhinaca koonfurtu sidaa daraaddeed ayay ku jiraan dhinacii transitional governments oo ahayd tii ay dowladdii lagu dhisay magaalada carta ee waddanka jabuuti wixii ka dambeeyey harow markaa iminka ay soomaaliya marayso kolka dhinaca koonfurta la eego waa tula taaban karo iyadoo ay sidaa ay tahay haddana waxaa jirta arinta somaliland iyo xaaladda soomaaliya weli in arrimahoogu ay fara ka qodnayn waxaa xusid midan in dowlado badan ay isku dayeen inay horta arrimaha dhex galaan ha u horeyso dowladda ingiriiska ha ku xigto dowladda qatar emirateska turkida oo soo martay iyooleyse ugu dambeystiina dowladda jabuuti xaaladaasi waa caynka in haddaba iyadoo ay sidaa ay tahay dowladaha geeska africa ay labada qaybood ee koonfurta iyo leyse waqooyiga ay xidhiir la yeeshaan waa wax iska caadiyo oo aan iska hor imanayn sababta labada gobolba waxaa ku nool dad soomaaliya dadka soomaalidii waxay xaq u leeyihiin sida dowladaha kaleeto oo dhanba inay dhaqaalo fiican ay ku noolaadaan in ay gobolka xidhiir la wada yeeshaan ay wada shaqeyn la yeeshaan iyo isdhexgal ay la yeeshaan in nabadna ay ka helaan dowladaha kaleete jaarka ay leeyihiin marka haddii ay matalan wadanka jabuuti uu somalilan xidhiir la yeesho waxay fasaxaysaa waxa weeyaan in ay dowladda jabuuti soomaalida ku nool somaliland gobolkaas ay waxale waxay u baahan yihiin inay ku caawin karayaan ay ku caawinaan ay u fasaxaan inay soo maraan wadanka inay kasii tagaan wadano kale hadday u rabaan oo markaa dadkii soomaalida ahayd loo fudeediyo meel kastay ku nool yihiinba inay xaaladda ka taagan wadankooga uuna caqabad aynu ku noqon sidaas oo kaleete iyo dowladda jabuuti haddana xidhiir ula yeelan kartaa caynkaas oo kale ah puntland amooleyse koonfur galbeed amooleyse maxaanku dhahdaay puntland iyooleyse jubbaland iyo kuwa kaleba waxaas wax iska hor imanaya maaha waana dowladaha jaarkii way ku qasban yihiin inay u fasaxaan dadka soomaalida ah in ay nolol fiican ay ku noolaadaan ilaa intaa arrimahooga la xalinayo dhegaystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaannu ku guda jirno barnaamijkeennii faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha mowduucuna wuxuu ku saabsan yahay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska afrika gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya somalilan iyo soomaaliya wadahadalladoodii meesha ay ku dambeeyeen iyo booqashooyinka somalilan ee degmada doorka jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka sida dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somalilan heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee igad iyo shirmadaxeedkii sideed iyo soddonaad ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaareyaasha igad ee horaantii toddobaadkan lagu qabtay jabuuti dooda waxaa igala qaybgelaya ambasador dor ismaaciil wacays oo ah ergeyga gaarka ee igad u qaabilsan dalka koonfurta suudaan isagoo khadka kaga jira magaalada baarliin ee xarunta dalka jarmalka aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta jabuutiya daraasaadka iyo cilmi baadhista oo ku sugan jabuuti iyo mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan mustafe shanle oo ah madaxa sare kuliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda jabuuti isagoo jooga magaalada jabuuti warmurtiyeedkii ka soo baxay shirmadaxeedkii sideed iyo soddonaad ee igad waxyaabihii lagu xusay waxaa ka mid ahaa in golaha igad ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaareyaashu ay soo dhoweeyeen wadahadaladii dib loo amba qaaday ee soomaaliya iyo somalilan iyagoo ugu hambeliyey hogaamiyeyaasha degmada ee fudeydiyey ee martigeliyey wadahadalada marka xaggee ayay ku dambeeyeen wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ee dowladda jabuuti ay dhexdhexaadka ka ahayd aan ku horeeya mustafe shanle in la fahmaa waxaa weeyaan oo muhiima soomaaliya horta waxay aaminsantahay dowladda soomaaliya inay wax kamid ay dowlad kamid ay tahay gobol kamid inay tahay somalilan somalilanna inay ka madax banaan tahay oo iyadu waxay u dadaalisaa aqoonsigeegii laakiin marka shir laysugu yimaado waxaa la doondoonayaa un kulleyba in laysku soo dhaweeyo labadaa fikradood oo bal labadii fikradood meel wax laga gaadho ilaa hadda meel inaan labada arrimood meel laga gaadho uma malaynayo laakiin waxaa la sameeyey bal sidii bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan labadii wadan labadii gobol ama labadii wadan layskugu soo dhaboweyn lahaa taas baa keentay in heshiise layskugu yimaado heshiisyadii waxyaale qaarkood laysla gaadho laakiin heshiisyadii ugu dambeeyey jabuuti lagu qabto waxay suurtageli waayeen soomaaliyana doorashay gashay nidaamkii doorashada hadda ku jirta somalilandna laftigeegu doorashay gashay kulleyba taabaa keentay ina dib wixii layskugu soo noqon waayo laakiin waxaan rumaysanahay ina kulleyba dadka soomaalidu ay ka gaadhi doonaan maad aragtay heshiis meel fiican ambasador doctor ismaaciil wacays sideed u aragta adigu arinta somalilan iyo arinta soomaaliya dowlado badan baa soo galay iyadoo ay sidaa tahay ugu dambaystii ayay dowladda jabuutina isku dayday inay labada wadankaas dadka ay ku nool walaalihii ay ku nool yihiin inay dhexdhexaadiyaan halkey maanta haddaba sheekadaasi maraysaa waan ka xumahay wax u gaara maaha haddana tani xaaladda labada wadan waatuu adduunyada oo dhan ka dhexaysa oo ah in safmarkan lagu teelmayo covid nineteen uu yahay wax adduunyadiiba is-araggii iyo lays isku taggii wadahadalkii oo dhan adkeeyey mana aha safmarkan saanu ku barannay iyo layse sharciyada maaragta ay wadanadu soo rogayaan mid lagu dhammayn kara arrintan labada wadan ee labada dad ee walaalaha ah arrintoodu video conferencing iyo layse waxaan la yidhahda iminka maxaan ku dhahdaye internet meetings wax lagu dhammayn kara maaha laakiin sida aan hubno waxa weeyaan dowladda jabuuti inay diyaar u tahay inay sheekada halka ka sii wado ay laba dadkan walaalaha ah iyo dhibaatada dhex taallana si walaaltinimo oo jacayl ku dheehan yahay iyo wanaag ay wax uga qabato waa kan iminka aan soo gaadhnay wakhti la yidhaahdo waxaa la helay tallaal wax ka qaban kara safmarkan inkastoon dee weli ogeyn arintaasi sida ay gobolkeenna u soo gaadhayso iyo marka ay dadkeenna tallaalka ay heli karaan waxaan rajeyneynaa anu khaas ahaan rajeynayaa arintaa marka weji loo helo oo shirar caadiyaho laysku yimaado oo cishooyin socon kara la helo wakhtigaas in arinta dowladda jabuuti ay arintaas halkii aadana ay kasoo ambaqaadi doonto laakiin wakhtigan xaadirka waxa weyaan wakhti arimihii adduunyada oo dhanba dhaqaalihii ha noqoto arimihii siyaasadda ha noqoto runtii aad iyo aad wax u yeelay aadan cumar xaggee ayay ku dambeeyeen wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ee dowladda jabuuti ay dhexdhexaadka ka ahayd kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacay jabuuti bishii juun ay kula kulmeen madaxweynayaasha soomaaliya iyo somalilan wax ka dambeeyey oo la taaban karo ma dhicin waxyaabihii halkaa laysku raacay ama wixii lagu wada tashaday in la hirgeliyo wax ka hirgalay oo la taaban karayo sidaasi laeg ma jiro su-aashan soomaaliya iyo somaliland waa su-aal aada looga doodo soomaalida dhexdeeda aada loo rogrogo oo sheekooyinka soomaalida nuucay doonayaanba soomaalidu ha noqdaane halkay doonayaanna ha joogaan da-day doonayaan ha haadaan dakhligii doonaya ha soo galo meeshay doonayaan ha deganaadaan waa su-aal na wada daalisay oo cid xal waara ama wax isku soo dhaweeya soomaaliya iyo somalilan amba wax maad aragta maxay ahaydeen ka gungaara arintaas ma jirto marka waxaan ku darayo dooda da-da weyn leh ee dadka wada daahalisay ma jirto laakiin waxaan kalimaadkayga ku odhanay dhow shay ay dadka qaarkood ay ku celceliyaan ay yidhahdeen baanbal sideeda balanna sideedaan u odhan waa laba qodob qodobka ugu horey waxa weeye horta intaa ay soomaaliya iyo somalilan ay ka dhexayso dhibaatooyinka maanta taagan iyo ay sii daba jiidanayaanna cid kasti oo shisheeya ama sadiiq ha noqdo ama cadow ha noqdo waa meel u ka soo galo uu ka faa'iidaysanayo uu soomaalida khilaaf kaloo siyaadsan sii dhexdhigayo waa godoloole oo u baahan in la daboolo oo xalna loo hayn wadan kasta talabaad wadan kasti ama shucuub kasti waxay leedahay strategic vision wax la yidhaahdo oo mustaqbalkeyga dhexe iyo fog ku salaysanoo macluumaadkii dhaqdhaqaaqaygii iyo dhaqdhaqaaqayga yoomiyanka uu ka dabshito waxa weeye soomaalidu soomaaliya inta soomaaliya iyo somaliland degan maahay iyo balaafisa dunida soomaalida waxaan isku leeyahay ama geeska africa ha deganaadaan ama ha joogaan maad aragtay diasporada ka mid noqdaan maanta waxa naga maqan visionka strategic visionka na midaynaya ee sal adag ta kale ee naga maqanna waxa weeye waa leadership leadership hogaan ciday doono saxaaba noqoto maad aragtay maxaaheedane lagama hadlo siyaasiyiin lagama hadlayo siyaasiyiin ha noqoto culimaadudiin ha noqoto oday dhaqameed ha noqoto ha noqoto maad aragtay maxaaheedene intellectual ha noqoto wax dadkii midaynaya oo jihaynaya oo tilmaamaya oo maad aragtay maxay heedeen u jeexaya soddon konton boqolka sane ee soo socda soomaali halkay ku socotiiyo waxay doonayso ma jiro wixii la oran jiray soomaalinimo wuxuu noqday foosto ama tanag faaruqa buu noqday oo u baahan in dib dib in loo casriyeeyo oo dib loo soo noolay horta oo loo casriyeeyo oo oo lagu adabtagareeyo maarata maanta wakhtiga taagan ta kalena waxa weeye ilmaha yar ee ama caruurta soomaaliyeed ee ku nool jigjiga ku nool muqdisho iyo meelaheyga kale badan ee meelaha magaalooyin kale badan ee soomaliya ku nool ama ku nool somaliland ku nool ama ku nool diasporada ama dhinaca kenya ku nool ma jirto ilmaha soomaaliga ah ilmaha caruurta soomaaliyeed wax ka dhexeeya oon wax ka dhexeeya ma jirto oonan ahayn luqadda soomaaliya ku hadlayaan welibana taana waa tus sii lumayso oo maad aragtay maxay heedeen ciyaal badan oo diasporada ka yimid mise kenya ku nool oo soomaaligi masaan u garana waa lahayaa marka soomaaliya wixii ka dhexeeyey baa sii yaraanaya khilaafaadkii iyo mushkilaadkiina way ku sii fara badanayaan dhexdooda marka howl ballaaran baa halkaa taalla oo wixii mufakiriina ee maaragtay soo soomaaliyeed intay dhinacun la safan lahaayeen ama dee maarata maxay ahayd qabiil ha noqoto ama ha noqoto maaragtay dagaalka somaliland iyo soomaaliya ka dhexeeyay shaqooyin shaqo howlo kale oo loo dirin intay ku dhex daalayaan hawshan baa u taalla oo bal inay maad aragtay maxay ahayd iyagu ummadda ay u keenaan fikir jadiidi iyo bal waddo jadiidana ay u jeexi karaan aad iyo aad ayaad dhammaantiin u mahadsantihiin waxaan mar kale idinka mahad celinaynaa wakhtigaadna siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijka barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee dooda jimcaha waxaa igala qayb galay ambasader dor ismaaciil wacays oo ah ergeyga gaarka igad u qaabilsan dalka koonfurta suudaan isagoo khadka kaga jiray magaalada baarliin ee xarunta dalka jarmalka aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baadhista isagoo ku sugan jabuuti iyo mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan mustafe shanle oo ah madaxa sare kuliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda jabuuti isagoo jooga magaalada jabuuti intaas ayaynu ku soo gebagabeynna barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo